asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacano wanaagsan dhegyoga sharafta leh ee naga dhegaysanaya adduunka dacaladiisa meel kasta oo aad joogtaan khadka telefoonka waxaa noogu jira guddoomiyihii hore ee gobolka bari cabdi demed maxamed galan oo isagu jooga boosaaso gobolka bari halka ay warkan idinkaga imanayaan waa madasha sigisti waxaan u mahad celinaynaa madasha sigisti iyo dhammaan dadka na dhegaysanaya meel kasta oo aad joogtaan waxaa khadka dhinaca kale ku jira afhayeenka gobolada bari ee north america sakariya xaaji siciid marka hore waxaan kusoo dhaweynayaa guddoomiyihii hore ee gobolka bari cabdisamen maxamed galan kusoo dhawow cabdisamen maxamed galan madasha sigist aada baa umahadsantihiin dhammaan oo salaamaya bulshooyinka soomaaliyeed iyo inta codkayga maqlaysa madasha sigistiina si si gaaran u salaamaya
waayahay cabdisamed gudoomiye su-aasha ugu horeysaan kuweydiinayno xaaladda gobolka bari weliba boosaaso xaaladeedu ilaa shalay aad bay u cakrinay mudaharaadyo dad la xirxiray waxyaalo badan ayaa ka dhacayay bal noo guud mar xaaladda hadda halka ay marayso bismillahi alxamdulilah sida aad la socotaanba maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka jiray gobolka bari ee puntland ka kacdoon shacab oo ku salaysan cabashooyin shacabka ka imanayay oo ay waxyaabo kala duwan ayay ka cabanayeen waxyaabaha ay ka cabanayeen waxaa ka mid ah musuq maasuq baahsan oo ka jira waddanka awood qaybsiga waddanka oo si khaldan loo isticmaalo hantidii dowladda oo si khaldan loo isticmaalo iyo qabaa'ilka gobolka bari dega hadday yihiin qabaa'il iyo hadday yihiin shaksiyaadkooda muuqda oo target laga dhigtay arrimo badan oo noocaasa oo ay shacabku ka cabanayeen baa jirtay in muddo ah shaqooyinkoo aan loo sinayn baa ka mid ah fursadaha shaqo iyo fursadaha nololeyd oo aan loo sinayn intaba arrimaha mudday dadku si silmiya uga cabanayeen cabashooyinkoodii baa waxay soo gaareen ilaa iyo maantay maamulka uu madaxweynaha ka yahay cabdiweli maxamed cali gaas oo maamul ku sifoobay dictatornimo iyo in uu dadka shacabka caburiyo waxa uu uga jawaabay arrintaa in uu dadkii laayo qeybna uu xerxero dhalinyaradii aqoon-yahankii gabdhihii waxgaradkii siyaasiyiintii culamaa udiinkii ganacsatadii cidna isagoo aan u aabayeelayn waxa uu ku hayay caburin iyo inuu isticmaalo ciidamo beeleedyo beesha uu ka soo jeedo iyo ciidamo loogu talagalay in ay la dagaalamaan argagixisada iyo dadka xagjirka ah oo nidaamka magaranaysaa soomaaliya ka jiray ama al-shabaabka ama waxa lamidkaa loogu talagalay ciidamada waxaa kamid ah ciidanka martinka ama mariniska oo ay ma dowladda imaaraadku ay fankooda bixiso ciidamada waxay ka qayb galeen caburintii shacabka waxay ka qayb galeen in loo adeegsado in lagu laayo dad shacaba waxaa lamida oo iyagana hormuud ka ah ciidamada loo yaqaano b s f ta ciidamadaas oo ah ciidamo iyagana ay taabarkooda iyo mushaharkoodaba ay bixiyaan dowladda maraykanka ciidamada iyaguna waxay noqdeen ciidamada hormuudka ka ah laynta shacabka iyagoo awalba ciidan qabiil ahaa oo hal qabiil ay magaranaysaa gaar u lahayd haddana waxay ku darsadeen inay shacabkii ay ku laayaan shawaarecda waayahay guddoomiye sidaanu la soconno wararku sheegayaan dad ayaa ku dhintay dad ayaa ku dhaawacmay inta intaasoo dhan la gaarayo dagaal meesha laga oogayo labada dhinacba miyaysan ahayn inaad wada fadhiisataan oo wada hadal ku dhamaystaan waxyaalaha la kala tabanayo idinka iyo dowladda puntland aada baa umahadsan tahay annagu mar walba waxaanu wax ku raadinaynay si nabadgelyo ah in la ilaaliyo xasiloonida iyo wanaagga la haysto baanu anagu mar walba ku talinaynay laakiin dhinaca kale oo uu cabdiweli maxamed cali gaas uu horjoogaha ka yahay marna ma suurtoobin arrintaa inay dhacdo waxaana aan ku sababaynayaa oo daliil u ah bilowgii kacdoonka kan markii uu kasoo laabtay cabdiweli markii uu kasoo laabtay kismaayo annagu kulan baanu yeelanay kulankaa iskuma aanan afgaran waxaanu kulanka wada qaadanay madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha iyo anigaanu ahayn saddexdayadaanu ahayn laba saacadood baanu wada fadhinay dadku waxa ay ka cabanayaan iyo waxa ay xaqa u leeyihiin baanu ka wada hadalnay laakiin wax garowshaa kama uusan bixin cabdiweli go-aankiisana waxa uu ahaa in uu awood ku maquuniyo cidnana uu si magaranaysaa nabadgelyo leh oo magaranaysaa xasilooni leh uusan ula hadlin go-aankiisu halkaasuu ahaa halkaasaanu ku kala tagnay waxaa iga dambeeyey oo la kulmay guddi waxgarad iyo cuqaal ah oo la yidhaahdo guddiga danwadaag ee beelaha gobolka bari guddigaas hadday la kulmeenna sidoo kale wax garawshiyaa kama aysan helin kadibna waxaa lagu kala tegay xamar baan tegayaa buu yidhi waa soo noqonayaa soo noqodkayga baynu kulan kala yeelanaa hadduu xamar tegay oo uu soo noqday dhaguhu ka furaystay cidna lama uusan kulmin guddigaana lama uusan kulmin umana uusan yeeran halkaasuu hawshiisii ka wata iyo caburintiisii iyo inuu shacabkii iyo badyowgii ku dhaqanaa gobolka bari uu caburintaa ku wado waxaa jiray dhalinyaro aqoon-yahan ah oo dhalinyarada aqoon-yahanka iyagana danwadaag shirar ay wateen baa lagu weeraray guryihii ay ku shirayeen waxaa la isku dayay in la laayo dhaawacyaa loo geystay oo jirdil ah qaybtoodna waa la xirxiray oo weli xabsiyaday ku jiraan waxaa kamid a dadka xiran gudoomiyaha dhalinyarada aqoon-yahanka ah ee danwadaag waxaa kamid a sidoo kale nin dhaqan ah oo suldaan ah oo la yidhaahdo faysal xasan dube oo isagana lagu weeraray magaalada gudaheeda oo lasoo xiray labadaba jeelka kore bay ku xiran yihiin maxaabiista waaweyn lagu xiro waayahay gudoomiye sidaanu ognahay waxaad ahayd guddoomiyihii hore ee gobolka bari hadda cabasho badan ayaad sheegtay sadbursi iyo waxyaalo aada u fara badan shalayto miyaanay jirin markii aad ahayd guddoomiyaha gobolka bari waa lais odhan karaa markii guddoomiyaha laga qaaday cabdisamed maxamed galad ayuu waxa kan oo dhan hadda uu abaabulaya yaysan ahayn taasi shilay aanay jirin ee aad maanta tabaysaan aada baa umahadsan tahay su-aashaas waa su-aal munaasab ah qof kastana maskaxdiisa kusoo dhici karta waxaan rabaa halkaa inaan marka hore cadeeyo kacdoonka kan iyo cabashada tan shacabku ay wataan ma aha waxaan anigu ku dhaliyey ma aha waxaan anigu abaabulay anigu waddanka waa ka maqnaa markii aan xilka wareejiyey sagaal iyo labaatankii bishii may saddexdii juun laba kun iyo shan iyo toban baan waddanka ka dhoofay waxaan kusoo noqday dhowaan waxaan ini shacabkii oo kacsan waxaan ini kacdoonkanoo jira waxaan ini iyadoo ay bulshada guddiye samaysteen guddiyadii haweenka kuwii dhalinyarada kuwii cuqaasha iyo waxgaradka guddiyadii siyaasiyiinta guddiyadaasoo wada dhisan baan anigu waddanka kusoo noqday haddii ay soo booqdeen oo aanu shirar wada galnayna waxa ay ka hadlayaan waxay wada noqotay wax loojig ah xilligaan anigu joogay waa ay jirtay sadbursi waa ay jirtay in aan la tixigelin dadka kasoo jeeda gobolkan bari puntland waa ka warhaysaan waxay ahayd beelo walaalo ah oo isu yimid sagaashan iyo sideedii waxna isku darsaday xilligaa wax la dhisanayay waxaa wax lagu dhistay si cafuwi ah oo aan xisaabtan lahayn oo in maamul la helo unbaa dadka ka go'nay xilliga ku habboon in lagu lagu xisaabtamaana lagu ballamay awood qaybsi dhammaystiran xilligaa wax laguma dhisan waxaa tanaasulay oo awoodahay lahaayeen intoodii badnaa ka tanaasulay waxay ahaayeen qabaa'ilka iyo beelaha kasoo jeeda gobolkan bari puntland gobolka ugu weyn waa gobolkan bari gobolka ugu dhaqaalaha badan oo dhaqaalaha lafdhabarta puntland oo uu kasoo baxana waa gobolkan saasay tahay mudnaantii ay lahaayeen ma aysan helin dadku intaa waa ay ku saburayeen intaa waa ay ku dulqaadanayeen mas-uuliyiintii annaga naga horreysay ee gobolkan kasoo jeeday ama heer gobol mas-uuliyiin noqotay ama dowladda puntland ee dhexe golaha xukuumadda galay mar walba dadka waxaa lagu qancin jiray hala dul qaato xilli baa iman doona aynu gaaro inaynu xisaabtanno xilligii baa la gaaray puntland toddobiyawaa toddobiyo toban sano jirtatay gobolladii kale ee puntland waxay noqdeen gobollo dhismay oo horumar ballaaran uu ka bax uu ka dhacay mashaariic fara badan laga fuliyey xarumihii dowladda oo dhan laga furay waxaa timi marka in la xisaabtano mar haddii puntland qaybo ka mida aysan horumar uusan ka socon shacabkoodii wax horumara aan loo hayn awoodihii dowladda aan loo sinayn waktigana uu yahay wakti cid walba ay xisaabtani karto oo cid walba ay ka hadli karto waxa muuqda iyo danaha muuqda waxaa lamid a waxyaabaha dadku ay aadka ugu baraarugeen intii hadeer u dambeysay oo xukuumadda cabdiweli ay jirtay waxaa soo badanaysay in cabdiweli uu joogteeyo oo uu sameeyo si waali ah oo xaddhaaf ah in uu beesha uu ka soo jeedo ma garanaysaa wixii masaalixda dowladda lahayd oo dhan uu gacanta u geliyo gobolkan bari oo aan haddeer joogon idin kala hadlayana shaqadeedii hadday tahay mid ciidan iyo hadday tahay mid shaqaalo rayid ahna combaletly uu gacanta u geliyo beesha uu kasoo jeedo waxyaabaha kacdoonka keenay waa taa waxaa ugu dambeysay mashaariicda airportka wixii mashaariic airportka uu lahaa waxa uu gacanta u geliyey oo uu sidii qaaraankii ugu qeybiyey beesha uu kasoo jeedo arrimahaasaa kacdoonka keenay oo keenay dadku inay ka jawaabaan maanta guddoomiye sidaanu ognahay waxa bari kasoo jeeda xildhibaano aada u fara badan xildhibaanada ugu faraha badan baad haystaan wasiiro ayaa kasoo jeeda sida aad sheegaysid airport iyo deked intaba waa lainii sameeyey ilaha dhaqaale ee puntland ugu badan bari bay ka yimaadaa maxaa adiga guddoomiye ahaan cabdisamed maxamed galan ka qayraalsiinaya oo u maraya halkaa oo loo leeyahay wasiiradii iyo xildhibaanadii kasoo jeeday gobolka bari soleys odhan maayo waa mahadsan tahay systemka haddeer jira puntland ka jira waa system dictatornimo ku sifooday waxaan anigu odran karaa anigu markii aan shaqaynayey waxa aan shaqadayda ku waayey waxa ay ahayd qadiyadatan laftigeeda waxaa dhacday taliyaha qaybta gobolka bari cabdixakiim xuseen yuusuf oo ninka haddeer jooga ah baa markaan anigu joogayna joogay waxa uu ahaa ninaan akhlaaq lahayn dishibliin lahayn aqoon u lahayn shaqada uu hayay waxaa lagu keenay beel ahaan cabdiweli maxamed cali gaas iyo isagu waa ilmaadeer laxmiya maaha jifo maaha qabiil waa ilmaadeer laxmiya cabdiweli baa keenay khaladaad badan buu galay maadaamaan anigu governorkii gobolka ahaa waxa aan ka qoray riboort dhamaystiran khaladaadkii uu galay oo tii ugu dambaysay ahayd nin ganacsado ah inuu xiray boobay hanti badan uu ka qaatay ribort dhamaystiran guddiga nabadgelyadan ka saxiixay uusan markaa isagu ku jirin toddobaanu nahay guddiga nabadgelyada marka aanu ahayn isaga marka laga reebay lixdii kaleo anigu aan ku jiro baanu ribort dhamaystiran ninkii maxbuuska ahna jeelkaanu ugu tagnay wixii oo dhamaystiran baan qaaday waxaan geeyey garowe waxaan kula kulnay cabdiweli maxamed cali gaas waxaan hor dhigay dukumentiga iyo berbawsel aan qoray nin ku habboon shaqada oo tababaran oo aada u sarreeyey oo ka soo jeeday beelaha gobolka beri dega in lagu bedelo taliyaha maadaama uu khaladaadkaa joogtaystay oo uu dembigaa ku jiro cabdiweli arrintaa igama hoos qaadin waana igula diriray waxaanan aaminsanahay wax badanba uma dhexayn xilligii uu soo saaray dikreetadu xilka igaga qaaday iyo xilligii aan dacwaddaa gudbiyey waxaan marka aan aaminsanahay maadaama anigu aan shaqadaydii ku waayey war cadaalad ha la sameeyo wardada kan aad qabiilka ku keentay oo dadka sida khaldan ula dhaqmaya ha laga leexiyo meesha ragga aad ka hadlayso waxa ay u baqeen busishinadooda waxa ay arkeen qaabka waddanka looga dhaqmayo waxa ay arkeen dictatornimada cabdiweli marka busishinadooda iyaga oo u turaya awgeed bay la aamusan yihiin laakiin way arkeen qaladaas ka jira waayahay guddoomiye websaydada ka soo baxaya ama idaacadaha ka soo baxaya puntland waxay qorayaan inaad dhowaan ka soo noqotay magaalada muqdisho waxay sheegayaan inaad ka mid ahayd dameljadiid oo weliba aad kharash iyo lacag ka soo qaadatay si aad puntland u gelisid kalalaate taa iyada laftigeeda ay websaydada iyo warbaahinta puntland qorayso maxaa ka jira aad baa umahadsan tahay waxaa wax aad iyo aad looga xishooda ah ama looga sariirto in webseedyo ama qeyb ka mida mediaha ay dacayaad noocaas oo kale ay faafiyaan waxaanu u sheegaynaa muqdisho waa caasimadii soomaaliya waa meeshii soomaaliya maanta maskaxda u ahayd waa meesha keliya maantay soomaali ay wadaagto waa la isugu tegayaa siyaasigaa tegaya ganacsadahaa tegaya dhaqankaa tegaya qof walba oo soomaaliyeed baa tegaya waxaan kaloo u sheegaynaa dhammaantayada intaanan puntland iman annagu waxaanu ku dhalannay muqdisho iyadaanu ku kornay hantida iyadii maguurtada ahayd oo dhanna muqdishay taallaa inaanu marka muqdisho tagno ma aha ceeb mana aha dembi muqdisho waa tagnay horaanu u tagnay waa tegi doonaa waxaana wanaagsan wax walba inay caddayn yeeshaan inay caddayn yeeshaan inay iska hadlaan dadku macno ma samaynayso muqdisho waa tagnay laakiin waxaanu u tagnay waxay ahaayeen dana brivate ah waxaanu u tagnay inaanu masiirka soomaaliyeed maadaama caasimadii soomaaliya tahay inaanu tala ku biirino waxaanu u tagnay say wax u socdaan inaanu ogaano waxaanu u tagnay inaanu ka qayb qaadano horumarka muqdisho ka socda oo si xawliya ku socda arrimahaasaanu u tagnay cidda iyadu caddayn haysata inaanu anagu aanu ama damujadiid ha ku magacaabeen ama magac kale ha u bixiyeen inaanu ururo gaara aanu ka tirsana ama inaanu sida ay tilmaamayaan aanu heshiis kusoo gallay puntland inaanu burburino iyagaa laga rabaa caddayntooda taa intaasaan kaga baxaya waayahay guddi maanta waxa dhacay dagaal ayaa dhacay intu qorayso intuba ay sheegeen waxay yidhahdeen waxaanu qabanay ilaala cabdisamed maxamed galan lix dhalin waxay sheegeen inay jiraan dhaawacyo iyo dhimasho adiga laftigaaga waxa la yidhi waa lagu qabtay laakiin hadda waxaanu kolley caddayn inaanu qaawacnay bari ood nagala hadlaysa oo taas adigu hadda laguma xidhin maxaad odhanaysaa dhaawaca iyo inaysaa dhintay maxaa nool siduu dagaalku u dhacay maxaynu soo gaaro dhiba aad baa umahadsantihiin aad baad umahadsantihiin gelinkii hore annaga hadda waxay noo tahay maalintii labaad ee subaxdii talaadada gelinkii hore ee shalay ee maalintii isniinta ahay dhalinyaro mudaaharaaday baa jirtay sida aanu maqashoonahay anigu waxaan joogay xaruntii aan ka deganaa magaalada boosaaso dhalinyaradaasi hadday mudaaharaadeen mudaaharaad silmiyu ahaa lay sheegay waxaa loogu jawaabay caburin iyo in la dul keenay ciidanka b s f ta ee uu maraykanku mushaharka siiyo iyo ciidanka mariiniska ah ee imaratku uu siiyo mushaharka iyo ciidan beeleed ka amar qaadanayay cabdiweli maxamed cali gaas oo ciidanka madaxtooyada ahaa oo ciidan beesha uu cabdiweli kasoo jeedo oo soocan ah dadkii waa la laayay dhimasho iyo dhaawacba dadkii waa loo geystay qaybna waa la xirxiray arrintaasaan inagu ogeyn waxaanu fadhinay xaruntii aan ka deganaa magaalada boosaaso sifo sharciya baan anigu waxaan u leeyahay ilaaladayda gaarka ah haddaan shaqada ka baxay oo aan xilka wareejiyey cabdiweli laftigiisa ilaaladii aniga ii qoray oo sharciga ahayd qayb ka mida ii reebay ilaaladiibuu qayb ka mida ii reebay warqad dikreeta ah buuna ku reebay gunnadayda iyo nolosha ilaaladayda iyo inta noloshayda aniga wixii kharasha iyo dhaqaale ahaa dikreetuu qoray dikreetadaasaanu haysanay dhalinyaradu saasay xarunta u joogeen haddaan maqnaa haddaan imina oo ugu imi waxaa ila joogay gaadiid gaadiidka dagaalka ah oo ka mid ahaa gaadiidkii aniga ammaankayga waagii hore sugi jiray markii aan anigu shaqada ka baxayna waxa ay ka qayb galeen difaaca dalka gaari ka mida waxa uu ahaa gaarigii kambaniga chinaiska ah ee airportka boosaaso dhisay bilow ilaa dhammaystir sida gaarkaa uu ilaalinayay gaari ka midana wuxuu ahaa gawaari aan leeyahay oo buurta jira oo difaaca dalka ku jira labadaa gaari gaarigii chinaisku hadday shaqadii dhameeyeenna gurigii bay ku celiyeen gaarigii gawaaridii buurta jirtayna gaari ka mida oo u yimi in qoryihii gaarigaa saaraa laga shaqeeyo baa soo galay magaalada labadaa gaari oo guriga ku xaraysan iyo ilaaladaydii aniga gaarka ahay oo toban ka yaray tira ahaan baanu guriga ku wada joognay odayaal baa ila joogay halkaasaanu iska fadhinay hal mar baa waxaana soo weeraray laba ciidan baana soo weeraray oo dhowr iyo toban gaari oo technica wata labadaa ciidan waxay ahaayeen ciidanka beesha cabdiweli uu ka dhashay oo ilaa iyo gaalkacyo iyo baadiyaheeda laga soo ururiyey oo loogu magac daray ciidankii madaxtooyada iyo ciidanka b s f ta oo maraykanku mushaharku siiyo oo iyagana ciidan beeleed qardo kasoo jeeda ay leeyihiin labadaa ciidan baa na weeraray dhowr iyo toban gaari oo technica bay nagu soo weerareen cidna lama ay hadlin gurigay square ka qabteen xabad bay nagu bilaabeen afartii galabnimo qiyaastiiba xabadda nagu bilaabeen ilaa iyo sideedii fiidnimay xabaddaasi nagu socotay aad baanu isaga caabinay difaac fiican baanu samaynay ilaahay subxana watacaala khasaare nama gaarsiin nin dhalinyaradii ilaaladayda kamida ku dhaawacmay isaguna waa dhaawac fudud aad buu u ladan yahay laba ka mida ilaaladaydina gacantay ku qabteen oo waxay noqdeen in ay iyagu kaxaystaan intayadii kale anagoo bad qabna baanu guriga iyagii joognaa waana caafimaad qabnaa iyaga khasaaraha gaaray iyagaa ka jawaabi kara anagu ma garan karto waayahay guddoomiye cabdiweli madaxweynuhu wuxuu u dhaartay waddanka iyo dhulka inuu difaaco cid kastiba ha soo gashee adigu maanta haddaad madaxweyne ahaan lahayd oo sidaas shaksi ka mida oo reer puntland intuu soo istaago qoryo iyo guri meel ku xeraysan lahaa shirar qabsan lahaa saasoo kale ma samayseen weerar kuma qaadeen si aad usoo celisid amnigii iyo kala dambayntii puntland aad baa umahadsan tahay anigu waxaan rabaa inaan caddeeyo habeenkii isugu kaaya dambayso cabdiweli aanu kulannayna waa u caddeeyey cabdiweli isagoo aan ta wuxuu ka yimi xamar iyo dowladda federaalka waxa uu la soo galay magaalada boosaaso ciidan iyo technico fara badan waxaa xaafadda loogu keenay ciidan iyo technico waxa uu qabsaday shirar weliba isagu markaa mucaarad la shirayey waxa uu abaabulay in laga hor yimaado xukuumaddii iyo sistamkii markaa jirtay si silmiyaan anigu ugu yeeray waan la kulmay xafiiskaygaan ugu yeertay waa wada hadalnay waxaa wado waxaan ku yidhi ciidan ahaan cabdiweliow haddaad ammaankaaga rabto inaad sugto annagaa ciidan kugu filan ku siinayna annagu respect badan baanu kuu haynaa ra-iisul-waarihii hore soomaaliyaa tahay soo dhowo waa deegaankaagii laakiin ciidanka kan lagu ururiyey oo meeshan maraya waa ciidan mucaarad ah oo technikada iyo iyaguba ay wataanba ay mucaarad yihiin ma rabno inay isku horimaad uu ka dhaco magaalada arrintaa wuu igu gacan sayray waa diiday wuxuu yidhi ciidankayga anaa wadanaya ciidankan qaybna waa layn qaybna waa lay ururiyey ciidan kale uma baahna ciidankaygaan haysanaya